warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa waxa ay booqatay xeradii ciidamadii uganda ay ka deganayeen magaalada buulomareer ee gobolka shabeellaha hoose halkaa oo daraad subax lagu xasuuqay weriye maxamed daahir calasow ayaa saaka waxa uu gaaray xerada gudaheeda waxaanu ku soo arkay meydadka ciidamada uganda oo halkaa yaalla iyagoo didibirsan islamarkaana inay dilaacaan qarka u saaran sidoo kale weriyu waxa uu soo sheegayaa inuu arkay gaadiidka culus ee ciidamada shisheeye ay isticmaalaan oo qaar taangiye yihiin qaarna kuwa taangiyada xambaaran yihiin oo xerada dhex yaalla konteynaro iyo qalab kale ayaa xerada lagu dhex arkaya haddaba sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan oo ah waaliga walaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxaa xerada gudaheeda ku wareystay weriye maxamed daahir calasow shacabdisamad maanta dad badana halkaa yimid ka waran dadku dareenkooda siduu yahay dadka jazakallahu khayran dadka dareenkooda dee waa u jeedaan say u faraxsan yihiin say noo dhex socdaan xerada xataa muta wax ugu raadsanayaan ujeedaan dareenkooda waxa lama soo koobi karo aad bay u faraxsan yihiin dee jabkan cadowga ilaah subxana taala gaaray way ku faraxsan yihiin maanta dareenkooda wax lasoo koobi karo maa wilaayada ka war hadda maxaa u qorshaysan qorsheedu muxuu yahay wilaayada qorshaheeda wuxuu yahay waa ujeedaan magaalada waxaa rabnaa insha allah tacaala adeegyadii bulshada inaan soo celino insha allahu tacaala nadaafadii in la soo celiyo kaabayaasha nolosha insha allah tacaala in wixii laga qaban karo la kiciyo dadkana insha allah tacaala loo bishaareeyo oo kheerka iyo wanaagga iyo amniga iyo iyo ilahi subxana tacaala uu siiyey in waxaweyaan loogu bishaarayo ilahi u mahadnaqanaan alwaali waa hal sac ka badanaya halkan ku dhex wareegaysaa maxaa kuu yaab badnaa oo ku aragtay waxyaalaha mogta igu yaabka badnaa ee arkay waxaa ka mid ah dee taangiyaashii ay ku faani jireen oo maanta waxa weyaan bas beelay oo xerada dhex yaal oo cadowga ilahi tacaala wax tari waay wax u tari waay waxaa kale waxyaalaha igu yaabka badnaa waxaa ka mid ah mogtahay beenta ay sheegaan oo iclaamad ka sheegaan idaacadahooda ay ka sheegtaan iyo xaqiiqada maanta meesha taalla waxyaalaha ugu yaab badan ka mid tahay hadday baktigoodii iyo qalabkoodii iyo moogtahay wax hadday xerada mugta meel lagu dhex socon kara hataa maha baktigooda meel kasta daadsan wax lagu dhex socon kara maha marka taasaa mugtahay waxyaalaha ugu yaab badan ka mid waxaa ka mid ah waxyaalaha ugu yaab badan haddee nimankii mugtahay carrada isku wareejiyey haddanana sameeyey in mugtahay meelo badan ee mugtahay godad badan ee galaan oo haddana godadkooda waxba u tari waayo waxyaalaha ugu yaab ka badan ka mid tahay jazaka allahu khayran uganda maxaad ku leedahay fariinta u diraysa maxay tahay uganda waxaa leenahay uganda waxaa leenahay waa markii de labaadna ma aha waxaweyaan marar horena way jiraan oo jab badan uu ku gaaray waxaa leenahay ugande aniga iga darisa ma nihin wax naga dhexeeya ma laha iga waa gaalo anagana muslimiin aan nahay wax naga dhexeeya ma laha waali tan iyo markii dagaalka u bilowday ilaa maalintii saddexaad dadku runtii shucuur badan bay buuniyeen maalintii koobaad dagaalka biyo wax kasta qof walba wuxuu awoodo mujaahidiinta la garab istaagayay ka waran doorkii dadka lahaa doorka dadka ay lahaayeen xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa si guud ahaan dadka muslimiinta ee ku hareeraysan degmadan buulomareer dagaalka qayb ayay ka ahayeen xaqiiqatan qaybtooda way qaateen jazaakum allahu khayran waan ugu mahad celinayna hadday odayaal ahaan lahaayeen hadday dumar ahaan lahaayeen hadday dhallinyar ahaan lahaayeen dhammaantood waxa way ka qayb qaateen aan la dhihi karaa jazaakum allahu khayran ilaahi subhana wataala ha barakeeyo xaqiiqatan saasaa la rabaa dadka muslimiinta hadday mu tahay cadowgan inta yaroo ay ka harsan hadday waxa weyaan isu kaashan lahaayeen cadowgan ma joogi lahayn uuna bixi lahaa
waayahay alwaal ibn ugu dambayntii su-aashaan jeclaa inaan xerada kuugu dhex weydiiyo waxay tahay magaaladan sidaad og tahay waa magaalo taariikheed marar badanna cadowood wacdara ayaa looga dhigay sooyaalkeeda umuuraha nooga waran jazaaka allahu khayran magaalada bulmareer kolley dadka muslimiinta waxaweyaan ma moogana way yaqaanaan haddii aan waxyar tilmaan iyo sawir guud aan ka bixiyo magaalada juqraafi ahaan meesha ay ku taalo magaalada soddon iyo dhowr kilomitir ayay u jirtaa caasimadda gobolka shabeelle hoose ee marka iyo haddana cadowga naftooda uu joogo magaalada waxaa mararka laamiga isku xiro min laga soo bilaabo xamar ilaa kismaayo laamiga dheer oo isku xiro ayay ku taallaa magaalada marka waa magaalo taariikh leh ma aha markii ugu horreysay ee cadowga ilahi subana tacaala iyo saliibiyiinta jab uu ku gaarayo maanta waxaa u jeednaa haddee moogtahay dowladda uganda ciidamadeeda inay maanta waxay meesha bilqan yihiin iyagoo calankoodii garbaha ugu yaallo iyagoo waxa weeyaan tuutahooda wato agabkooda waa u jeednaa taangiyaashooda xeerada dhex daadsan oo yaallo wixii isticmaalayaan oo dhan hadday beebel noqon laheyd iyo hadday doofaar noqon laheyd hadday qalab noqon laheyd wixii dhinac xerada dhex yaala si hadday wax la fiirin kara maaha baktigooda xataa waxaa weyn lama agtaagnaan karo waxaa intaas idin xusid mudan hadda ka horna dowladda weyn ee saliibiyiinta ee macnaha ee saliibiga ah iyo faransiiska ayaa ilaahay subxana taala jab ku gaarsiiyey magaaladaani magaaladan marka waa magaalo taariikh leh waa magaalo cadowga ilaahay subxana taala markasta waxa weeyaan jab uu ku gaarsiiyo dadkana waxaa leenahay haddee taariikhdaas iyo fadligaas uu ilahay taala idin dhexal siiyey waxa weyn ilahay inugu xamdiyo magaalada marka waa magaalo xaqiiqatan dadka muslimiinta waxaa meel baal dahab ka geli doonto kaasi wuxuu ahaa waraysiga aanu la yeelnay sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan intaa kadib kormeer waaligu uu ku sameeyey magaalada buulamareer iyo xerada iyo deegaanada u dhowdhow kadib ayuu mar kale saxaafadda la hadlay iyadoo weriyaashu ay su-aalo weydiinayeen bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam maanta waa maalin kane oo ilaahay subxana wa tacaala maalmihiisa ka mid ah waxaan ku dhex sugannahay xeradii cadowga saliibiyiinta ee loo yaqaanay atmis gaar ahaan ciidamadii ka socday uganda xeradii lagu xasuuqay ee ku taalay degmada buulumareer ayaan dhex taagannahay ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ku mahadsan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa jibiyey cadowgiisa ee ka argoostay ee diintiisa ku soo duulay maxaa yeelay waxa ay duulaanka ku yihiin ee u socdeen waa ilaahay subxana wa tacaala shareecadiisa inay dumiyaan laakiin maanta waxaan u jeednaa haddee bakhtigoodii oo xerada dhex daadsan oo la mari la'aya xero dhexdeeda in sanka la qabsada mooyaane waxaan u jeednaa maanta agabkii ay ku soo duuleen shareecada ilaahay subxana wa tacala inay ku dumaan ay rabeen ee sidii loo burburiyey waxa hadda gadaasheenna ka muuqdo waa taangigii xerada dhex yaallay ee cadowga ilaahay subxana wa tacaala difaaca ay ka dhigan jireen maanta waa u jeednaa ilaahay subxana wa tacaala ayaa ku mahadsan awalan wa aakhiran xaqiiqatan gaalada way jabtay xasuuqooda waa u jeedaan meel kasta waxaa bilqan bakhtigooda iyo agabkoodii iyo teenooyinkoodii iyo wixii waxayaan doofaarradii ay isticmaalayeen ayaa xerada dhexdeeda bilqan waxaa yaalla xerada dhexdeeda bayballadii ee duulaanka u ahaayeen ee horumarinayeen ayaa yaalla maanta maanta ilaahay subxaana wa tacaalaa raayadiisa kor ayuu u qaaday raayu tawxiid maanta waxaweeyaan way babbanaysaa degmada buulumareer ayay ka babbanaysaa falilahi alxamdu welina dee saa u jeedaan haddee meesha hadda aan ka dhex hadlayno xaaliyan waa xeradii ee lagu xasuuqiyey cadowgii ilaahi subxaana wa tacaala waxay ku tusinaysaa marka in haddee weli aan gacanta ku hayno magaaladii oo wilaayada ay ka talinayso ilaahi subxana wa tacala ayaana ku mahadsan dadkana insha allahu tacaala macaanka shareecada islaamka ee leedahay way dhedhamin doonaan xaqiiqatan meeshaan degmadaani muddo siddeed sana ku siman ayee waxa weyaan cadowgii ilaahi subxana wa tacaala dhibaato badan ay ku hayeen maanta waa laga dulqaaday reer buulo mareer waxaa la gudban maanta inay hadday ku farxaan nasrigaas iyo guushaas ilahi subxana tacala u dhexal siiyey iyo dulligii iyo waxaa weyaan dhibaatada cadowga ilaahi subxana tacala uu ku hayay in laga dulqaaday maanta inay ku farxaan walaalahoodna ay la shaqeeyaan xaqiiqatan waana aragnay macooda ayay yihiin dadkan muslimiinta ee degan degmada mujaahidiinta macooda ay yihiin laakiin dhibaato badan oo cadowga u geystay ayaa waxa weeyaan dhegahooda waxa weyaan ka guuxaayay maanta ilaahay subxana wa tacala ayaa ku mahadsan way xoroobeen waxa weeyaan waa laga dulqaaday dhibaatadii badanoo deegaankan uu ka hayay cadowga ilahi subxana wa tacaala sidaa ognahay deegaankani wuu dhibanaa xaqiiqatan meesha hadda xerada dhexdeeda ah aan idinkala hadlayno dad muslimiin ayaa iska leh dhulbeereed ayay ahaan jirtay cambayaal ayaa ku yaallay dad ayaa intifaacsanaya oo muslimiin ah maantana say ogtaa u jeedaan waa waxaweyaan siddeed sana ku dhowaaday xeradan deganaayeen dadkii muslimiinta ahaa way ka ceersadeen dadkaas waxaweyaan muslimiinta ah waxaan leenahay insha allahu tacaala bishaaraysta maxaa yeelay maalin cadowgii ilaahay subxana wa tacaala haddee bakhtigiisii iyo urkiisii uu meelaha iska daadsan yahay agabkii ay ku soo duulaan tageenna saan loo galay waxa weeyaan waxaa lagala gudboon dadkaani inay ku farxaan maalinkaas khayrka badan ee soo dhoweeyana ilaahay subxana wataala inay ugu mahadnaqaan intaas ayaan leenahay marka jazaakum allahu khayran dadka muslimiinta waxaan leenahay insha allahu tacaala hadda inay iska aasaan bakhtigan meesha uraaya ee dilaacay inay iska aasaan maadaama haddee bakhtigii mugtay cudurro badan inuu ka imaadaa suuragal ah waxaan xurmad ma laha marka iska aasa insha allah tacaala godadka iskaga ririda waxa weeyaan meelaha haddee mogtahay intaa carrada u kala faartaan iskaga rida wax xurmad ee leeyihiin ma leh insha allahu taala intaasaan dadku u sheegi lahayn ilaahay subxana wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa haadaa wabillahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam
waa gartay alwaaligeena qayb inay geysteen aan ugu maqaalaa magaaladan oo tira dad ay ku waxyeeloobeen maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha walaalow jazaaka allahu khayran waa sax cadowga dee mar kastaba waxay duulaan ku yihiin dadka muslimiinta jiritaankooda inay baabi'iyaan waxay madaafiici ka soo tuureen meesha la yihahda golweyn oo ku dhow degmada buulumareer madaafiicda marka looma meeldegin waa waxaweyaan waa caadadoodan ahaan jirtay marka hadda xeradan ay deganaayeen waxyaalaha dhaqankooda ee dadka ka barteen ay ahayd mar kasta inay madaafiica loo meeldeyn ay dadka ku asqeeyaan sidooda dhaqankooda ay ahayd haddana madaafiica kusoo asqeeyeen degmadii dad muslimiin ah guryahooda joojoogo ayay ku kaabsadeen madaafiicda ay soo tuureen dad ayaa ku shahiiday shacab ah oo muslimiin ah ilaa saddex qofa hadda noola soo sheegay inay ku shahiideen inay ka bataana waa suuragal dadkaasna ilaahay subxana watacaala waxa weyaan ehladii ay ka baxeen samar iimaan ha ka siiyo kuwa ku dhaawacmayna waxaan rajaynaynaa ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay subxana watacaala caafimaad deg deg siiyo shacab samed waxaan joognaa faarta ee dhowaan dagaalka lagula wareegay ee magaalada bulomareer ee dadka muslimiinta ee degan magaalada waxaa dhihi lahaa dadka muslimiinta waxaan dhihi lahaa horena waan u sheegnay maanta waxaa la rabaa insha allahu tacaala haddee waa maalin waxa weyaan maalin la farxo ina ilaahay subxana watacaala nimcadaas iyo guushaas u dhexal siiyey iyo xornimadii maanta ilahay subxana watacaala siiyey ina ilahay ugu mahadnaqaan ugu dambayntii in baybalka ayaan halkan ku aragnaa doofaarka ayaa sidoo kale meel kasta yaala taa maxay muujinaysaa in duulaankooda mid diineed uu ahaa halkaa ma kaaga muuqataa
sax lianna cadowgan waxa ay duulaanka ku yihiin daris ma nihin wax naga dhexeeya ma laha wax naga dhexeeya keliya waa mabda waxa ay duulaan ku yihiin waa mabda waxa ay markaas ay horumarayaan waa mabda tusaalena waxaa noogu filan hadda waxa ay wataan bayballada xeradooda dha laga dhex qaaday doofaarada waxa weyaan ee ee wataan wakhtiga kaniisadaha ugu yaallo ee waxa weyaan ee cibaadadooda ku qabsanayaan waxaasaa dhannaa tusaale u ah waxay duulaanka ka yihiin ayna tusinaysaa cadowgan mar kasta waxa weyaan hadday dadkaana ogeyn mooyaane xaqiiqatan dadka muslimiinta si guud way u jeedaan wax loo socdo uganda annaga daris ma nihin wax naga dhexeeya ma laha waxa weyaan waa dowlad kaafira ah waa kirishtaan waxay ku dhaqmaanna waa diinka kirishtaan ah annagana dad muslimiinaan nahay iyagana mabdaay horumarinayana annagana mabda ay horumarinayna tan ilaahay subxana watacaala waxa weyaan kor noqonaysa insha allahu tacaala